إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وضف منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد waxaan insha allahu bilaabaynaa saaka oo maalin sabtiya ah kun afar boqol soddon iyo shan bisha jumaadul uulaa afar iyo tobankeeda risaaladii muctaqadka ku saabsaneed een ku ballansanayn al-usuul athalaatha salada laba magac ayaa ay leedahay al-usuul athalaatha sidaa ku qoran matniga uu xaashiyada saaray asheekh cabdiraxmaan ibni moxamed ibnu qaasim alxambali annajdi iyo mutuunta qaar badan oo ka mid ah qaarna waxaa ku qoran halaaat lusuul halaaat lusuul sida sharaxa midda uu saaray sheekh maxamed bin saali cuthaymiin oo kale waxay ka hadlaydaa saddexda su-aalood oo qabriga qofka lagu weydiiyo saddexda su-aalood oo qof walba qabriga lagu weydiin doono saddexdaas ayay ka hadlaydaa waa risaalo aada u muhiim ah oo aada u faa-iido badan waxaa iska leh oo matnigaas alifay alimaam shaykhu lislaam moxamed ibnu cabdilwahaab ibnu sulaymaan min beni tamiim sheekhaas ayaa alifay oo kutubta uu tawxiidka uga hadlay faa'iidada badan mid ka mida weeye shiiqa kitaabka iska leh matniga ah sidaan sheegnay waa asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab ibnu sulaymaan ibnu cali ibnu moxamed min beni tamiim uu ka mid yahay caalimkaas wuxuu ku dhashay magaalo cuyeyne la yidhaahdo hijiriyadu markay ahaad kun boqol toban iyo shan wuxuu ku dhashay guri cilmi iyo sharaf iyo diineed aabbihiis caalim weyn ayuu ahaa oo asagaaba waxbarayba wiilkiisaan oo culimmadii kow waxbartuu ka mid ahaa awowgii sulaymaanna waqtigiisii wuxuuba ahaa caalimka najdi sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab raximah ullah qur-aanka wuxuu xifdiyey intuusan toban sano gaadhin kadib wuxuu bartay fiqiga isagoo meel weyn ka gaadhay aada ula yaabi jiray aabbihiis xifdiga ilaahay ku risaaqay sheekh maxamed wuxuu ahaa mid daalacasho badan kutubta tafsiirka iyo xadiidka cilmigana ku dadaala habeenkii iyo maalinkii labadaba mutuuntana xifdiya xogaha waa la ii laqbeeyo macnaheedaan fahmay kuma kaaftoomi jirin laakiin waa xifdi jiray mutuunta cilmiga ee kala duwan waana asbaabaha ugu weyn ee cilmiga qofka dhaxalsiiya mutuunta in la xifdiyo markii dambena waa rixlaystay oo dalabulcilmi ayuu u safray meeluhu tegey waxaa ka mid ahaayoo dalabulcilmiga u tegey maka almukarama culimmadii joogtay ayuu ku soo dul akhriyey kutub kadib wuxuu u safro u rixlaystay almadiinatu nabawiya culimmadii joogtay ayuu ku dul akhriyey culummadii wax ku akriyey ee wax ka bartayna waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulaahi ibnu ibraahim ashamari iyo wiilkiisii alfardi shahiir ibraahim ashamari ee caanka ku ahaa cilmulfaraa'idka ee alifay alcadbu lfaa'id fii fii sharxi alifiyati alfaraa'id labadooda ayaa kadib waxay bareen sida culummada naasixiinta lagu yaqaan imaamkii weynaaye muxadidka ahaa muxamed xayaati sindi imaamkaas ayuu ku dul akriyey cilmulxadiidka iyo cilmurijaalka kadibna imaamkaas ayaa ijaaso u siiyey ummahaatu sita inuu ka wari karo bukhaari iyo muslim abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maaja nasaa-i iyo ibnu maaja asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab raximahullah wuxuu ahaa mid ilaahay siiyey fahmo aad u xeel dheer iyo xifdi aad layaab u leh wuxuu dul fadhiistay mudaalaco iyo baxhi iyo ta'liif kutub aad u fara badan oo u badan mu'alafaadkii ibnu taymiya ibnulqayim ayuu qoray oo gacantiisa ku qoray markii la soo gaaray hijriyada kun boqol konton iyo saddex ayuu wuxuu aada ula jahray dacwadii salafiga ahayd inuu ummadda ugu yeedho ummaddu inay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam sunnadiisii u laabtaan iyo siday u fahmeen salafkii oo loola jeedo saxaabadii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam diinkan siday u fahmeen saxaabadii nabiga taabiciyaalkii a'immatulhuda wuxuu aada ula jahray dadka inuu ugu yeedho tawxiidka shirkiga iyo khuraafadana uu inkiro dadkii qubuuriyiintahana uu aad u weeraray oo carabka ku weeraray oo munkarkoodii ka digay xaqiina caddeeyey waxaa ilaahay ugu gargaaray moxamed ibnu sacuud iyo carruurtiisii oo ayagu suldo iyo dowladnimo haystay isagu dowlad ma ahayn ee nin caalimaho daaciya ayuu ahaa marka ayagaa u nusreeyey oo tawxiidkii iyo sunnadii ugu nusreeyey kutub aad u fara badan ayuu allifay shiiqa oo aad u nacfi badan oo uu ka mid yahay kitaabkiisa la dhaha kitaabu tawxiid alladii huwa xaq ullaahi cala alcabiid ee ahlucilmigu ay yidhaahdeen baabkaas kitaab lamida lagama alifin oo uu ka mid yahay kitaabka la dhaha kashfu shubahaat oo uu ka mid yahay kitaab la dhaha alkabaa'ir oo uu ka mid yahay halaatat usuul kaan hadda akhri doono in sha allah oo uu ka mid yahay mukhtasaru linsaaf oo sharxi lkabiir oo uu ka mid yahay mukhtasaru zaadi lmacaad fataawo fara badan iyo rasaa'il fara badan ayuu leeyahay oo lagu daabacay inta la jamciyey mu'alafaat alimaam moxamed ibni cabdilwahaab taxta ishraaf jaamicat alimaam moxamed ibni sacuud wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo lix hijriyadu markay ahayd asagoo cilmi iyo dacwo iyo tawxiid iyo sunno ku nashriyey caalamka muslimiintana ilaahay ugu nusreeyey oo dariiqii xaq ahaa uu u caddeeyey shaykha sida lagu yaqaano ambiyada iyo dadka raacay inay acdaa badan yeeshaan acdaa aada u badanu lahaa waana dariiqada lagu yaqaan nabiyada iyo dadka nabiyaalka raacada in lala collaytamo waa wax layska yaqaan oo wax qariiba ma ahan imaam mujadida ayuu ahaa oo ahlucilmigii ka dambeeyey iyo kuwii ku waktiga ahaaba ay ka markhaati kaceen inuu yahay imaam mujadid ah nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiidka abi hurayra wuxuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha yabcadu lihadihi اlummati calaa ra'si kuli miati sana man yujadidu lahaa diinaha allah subxaanahu wa tacaala ummaddan boqol sanoo kasta wuxuu u soo saaraa qof u cusboonaysiiyo diintoodii oo boorka ka jafa waa cusboonaysiina waxaa loola jeedaa sida ahlucilmiga gobol ka mida ay ka cabiraan altasfiya waatarbiya in horta diintii nebi moxamed la yimid sala allahu calayh wasalam iyo waxaan diintaas ka mid ahayn oo lagu karambileeyo gadaal looga daray la kala saaro diinkii nabigan dadka si saxa loogu caddeeyo oo waxyaalaha aan ka mid ahayn diinkii nabiga oo dadku gadaal uga soo dareen in waxaas laga shaandheeyo oo dadka loo caddeeyo marka la kala caddeeyana diinkaas saxiixa ah ummadda lagu tarbiyeeyo loogu yeedho marka tajdiidku waa nuucaas xaraf ku soo dari maa xarafna ka jari maa laakiin diinkii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam inuu dadka ugu yeedho oo u caddeeyo oo waxyaalaha bidacda iyo dalaalaadkaah lagu soo daree dadku gadaal kala yimaadeen laga digo oo ummadda laga looga digo xadiidkana waa xadiid saxiixa sida silsilatu xadiidi saxiixa shan boqol sagaashan iyo sagaashan naasir uu ku caddaynayo saxiixu jaamicu saqiirna kun sideed boqol toddobaatan iyo afar shiika axdaadiisa khulaas ahaan saddexay ahaayeen qaybta koowaad waxay ahaayeen dad looga been sheegay oo aan garanayn culummo iyo caamada iskugu jira oo loo sheegay war ku tidhi kuteen ah oo aan sal iyo reeb lahayn nabinimuu sheegtay waxa weeyaan nabigiyuu duray nabigiyuu racayaa salliga nebigu diidan yahay yahuuduu ka soo jeedaa waxa weeyaan wax iska oo ku tidhi kuteen ah oo dalaalaad iyo beenaha gaaray dad iska daacada ay ahaayeen iska kaflatu saalixiin haydo kaasay aad ula collaytameen ayagoo ayagoo isla diinka alla difaaca oo iska daacada qola qoladaasay ahaayeen qoladaas marka in badan oo ka mida markay xaqu u caddaado way iska day jireen collaytanka xaqayna u nusray jireen qaar ka mida waxaa dhacday kitaab uu allifay shiiku ta kitaabkii warqadii magaciisu ku qornaa laga jaraa loo geeyey hal warqadahaana aragnay bal akhri shiik in shiika oo darsigiisa mar alla markuu akhraa ku caayi jiray mar alla markuu akra dersi hal dersi akrima illaa waa inuu caayo ardadana uu yidha caayi marka kitaabkaasa loo keenay markaasuu akriyey waa dhameeyey wuxuu yidhi kitaab la heli karo ma ahan kan dariiqi nabiga yaan waxna lagu darin waxna l laga jarin uba leeyahay kanoo kale meel ah kaasaa le hade ka waran sheek waa ninkii aad caayi jirtay maxamed cabdiwahaab ahaa hadda kadib waxaana laga rabaa i markastoo dersi loo fariisto ninkaas loo duceeyo inkaas ilaahay diinta ku nooleeyey in loo duceeyaa la rabaa yidhi meesha cagsigeed marka qaar nuucaasa iska ahaayeen dad iska wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo kaflatu saalixiin haydo looga been sheegay ahaayeen qaarna waxay ahaayeen acdaa' lislaam oo gumaystihii gaaladii doonaysay caalamulislaami oo dhan inay gumaysato khilaafadii islaamkana baabi'iday ee doonayda caalamkao dhan inay la wareegto gaaladaas ayaa waxay ula dagaalameen si aad u adag sababtoo ah gaalku waa og yahay cadowgiisa rasmiga ah ee runtaa waa qofka diinkii nebi moxamedoo saxa ummadda ugu yeeraya gaalku taasuu ogyahy marka gaalada oo yahuud iyo nasaara ugu horeeyaan oo khaasatan ingiriiskuna qaybta ugu weyn uu lahaa qoladaas ayaa iyaguna waxay la galeen dagaal aad u adag iyo dicaayaad fara badan iyo inay wax ka qoraan iyo inay waxa weeyaan carabka iyo cudurba ula dagaalamaan qolada kale qoladaasay ahaayeen taasuna hadde wax la yaab le ma ahan qof nebi maxamed dariiqiisa ku socda sala allahu alay slam gaal inuu la dagaalamo wax la yaable maaha ilaa yowmana haadaana qof kasta wuu og yahay yahuud iyo nasaara adduunka meelay joogaan cadow markay tilmaamayaan wahaabi ay leeyihin qof alla qofka ay doonayaan bartilmaameed inay ka dhigaan wahaabi ay leeyihin calaamadaasay ku dhejinayaan marka qolana qoladaasay aheed qolada saddexaad ee aad ula dagaalamtay waxay ahaayeen dadkii ku barbaaray khuraafada iyo shirkiga iyo qubuur caabudka oo wixii ay haysteen ay diin u haysteen uu shiiqu ka ka u inkiray oo aad u yaabeen wixii aad wadeen eed abiyo awowe ka soo gaarteen ah shirki ah aaday ula yaabeen qoladaasuna aaday ula dagaalameen kutubna waa ka alifeen rasaa'il fara badanay alifeen carabkay aad uga dagaalameen iyo qalamka labadaba marka ilaahay baa mahadda iyo fadliga iskalahoo diinkan ilaahay baa ilaaliya mar walba nusradiisa ilaahay ayuu ku ilaaliya ugu gargaaraa xaqa iyo baatilka in sirac ka dhaxeeyo oo ay dagaalamaanna wax cusub ma ahan wax haddeer joogsanayana ma ahan waa wax qiyaamaha ku gaaraya ayagoo saas u legdanaya oo kutub iska qoraya oo carabka iskala hadlaya oo cududa isku dilaya xaqa iyo baabilka ilaa jahanama ay kala aadaan jannada kutub marka aada u fara badan ayay ahlu sunnuhu ka alifeen shubahaadka acdaada tawxiidka kutub aada u fara badan oo aada u faa'iido badan oon qof daalibu ka maarmin ayay ka alifeen oo ay uga jawaabeen shubahaadkii ahlu dalaalka kutubtaas waxaa ka mid ah aada u faa'iidada badan kitaabka la yidhahda dacaawa almunaawiciin lidacwati shaykh moxamed bn cabdilwahaab dacaawa almunaawiciin lidacwati sheekh moxamed ibn cabdilwahaab oo uu leeyahay cabdulcasiis moxamed ibn cali kitaab aada u faa'iido badan weeye shubahaadka iyo dalaalaadka acdaada tawxiidka ayuu aada uga jawaabay waa kitaab hal mujalla waxaa ka mid ah kutubta shubahaadkaas looga jawaabay ee aada u faa'iidada badan siyaanat linsaan can waswasati ashaykh daxlaani limuxamed bashiir asahsawaani oo kitaab laba mujalla ah oo aad u cajaa'ib badan oo kitaab yaroo daxlaani uu khuraafaad badan ku aruuriyey iyo shubahaad aad u fara badan oo shubahaadka ugu badan ee soomaalidu haysatana ah oo waxa weeyaan kitaabkaas dhaxlaaniya haystaan soomaalida marka shubahaad aad u fara badanuu ku arooriyey oo uu kula dagaalamayo tawxiidkii iyo sunnadii marka kitaabkaas ayuu ka alifay alimaam almuxadis imaamkii muxadidka ahaa ee reer hindi bashiir asahsawaani laba mujallo weeye waa matbuuqoo waa la helaa kitaab laga maarmo ma ahan waxaa ka mid ah kutubta ay ka alifeen ahlucilmiga inay uga jawaabaan shubahaadkaas iyo dalaalaadkaas juhuud اlculamaaءi اlxanafiya fii ibطaali caqaa'id اlquburiya juhuud اlculamaaءi اlxanafiya oo saddex mujallo aad u waaweyn ah oo uu leeyahay shamsudiin alafghani waa kitaab aad u faa'iido badan oo shubahaadka kala duwan ee quburiyiin uu uga jawaabo shiiku uu ka soo aruuriyey weliba culamadii xanafiyada bis uu ka soo aruuriyey ee aad ay uga hadleen dhalaalaadkii qubuuriyiinta iyo qayrkood intaas kaliya maahane misbaaxu dalaamkaa ka mid ah haadihi mafaahiimuna ah ka mid a oo midaa qoray mafaahiimun yejibu an tusaxaxa xoogaa fahmyaal qaldamay oo ay fiican tahay in la toosiyo leey faham qaldamoo le ilaah kaliya hala tuugo kaasuu leeyahy fahamkii qaldami waa waxaa fiicnaa lahayd xoogaa bal dariiq cagta loo salo lasoo toosiyey marka nin imaamaha ka alifay haadihi mafaahiimuna waa tan mafaahiimtayada yaa toosayda wixii uu sheegayna meel saaray isagana waa hal juz aad u faa'iido badan yahi iyo qayrkood kaliya maahane aada u badan yihiin marka intaasna waxaan uga gudbaynaa in yar oo tarjamada shiiqa iyo dacwadiisii acdaadeedii ka mid ah شhaرxan hadda aan matnigaan akrayna saaran waa شhaرaxa aلsheekh moxamed iبnu صاalح alcuثaymiin imaam cajaa'ib badan oo ilaahay ugu nusreeyey isna diinta ayuu ahaa marka isaga hadda tarjamadiisa mar kalean ka dhigi doonnaa in shaء allah bism الlah allah magiciisa ayaan aqra' ku aqinaa kitaabkan allaha aلraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doonoo khalqigiisa ka mid ah bismi illaah allah magiciisa ayaan ku bilaabanaa kitaabkan ama bismi illaah allah magiciisa aan aqra'u ku aqrinaa kitaabkan allaha alraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha alraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono oo khalqigiisa ka mid ah shiika kitaabkiisa kuma bilaaban ina alxamda lilah ee bismi illaahiyuu ku bilowday iqtidaa'an bilkitaabi alcasiiz wuxuu sidaas u yeela qur-aanku ku dayanaa kitaabka qur-aanka ah sidaas u qoran qur-aanku bismi illaahi raxmaan raxiim uu ka bilowdaa suuraة اfaatixu ka bilowdaa bismi اllahi raxmaan raxiim inay ku bilaabataa wuxuu sidaas u yeelay tacasiyan bالnabiyi salى اllahu alayh wasalam nabi mxamed uu ku dayanaa nebi mxamed salى اllahu alayh wasalam markuu wax qorayo bismi illaah uu ku bilaabi jiray sida xadiidka saxiixaynka ku sugan risaaladii uu hiraqla nabigu u qorayey bisimka ayuu ku bilowday wa kadaalika sulxu lxudaybiya heshiiskii uu gaalada la gelayey cali bnu abi aalib nabigu wuxuu yihi uktub bismi illahi raxmaan raxiim qor bismi illahi raxmaan raxiim kadib waa kuwii gaaladu diiday alraxmaani iyo alraxiim ma garanayna yidhahdaan inagu raxmaan ilaa raxmaan alyamaama maahane waa inkireen marka nabiga hadyigiisu wuxuu ahaa marka wax qorayo in bisinka lagu bilowdo qofa u qorayo isagu gacanta wax kuma qori jirin qofkaas u qorayuu leeyahay bismi illaahi ku qor laakiin markuu nabigu hadlayo sida xadiidka jaabire saxiix muslimka uu tusayo xamdiguu ku bilaaba jiray ina alxamda lilah imaam اbukhaari kitaabkiisa صaxiixa bismi illaahi ku bilowday kuma bilaaban in alxamda lilah xaafid ibn xajarni markuu sharxayay wuxuu caddeeyey sidaasu inay sunnadii tahay in kutubta waxa la qorayo bisinka lagu bilowdaa intaas waxaa nooga caddaanaysaa marka wax la qorayo inay sunnadu tahay in bisinka lagu bilowdo marka la hadlayana ay sunnadu tahay in xamdiga lagu bilowdo bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanaa allah waa calam calaa daat illaah waa magac calam ah oo allah uu iska leeyahay asmaada allah waa aclaamun biictibaari dalaalatiha cala adaat wa awsaafun biictibaari dalaalatiha cala almacaani dhinac haddii laga fiiriyo waa aclaam oo daatada allay tusayaan dhinacna waa awsaafoo macnay leeyihiin macnay leeyihin oo allah marka la leeyahay waa macbuud ilaah a laga keena waa macbuud waana sida uu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas allahu dululuuhiyati waalcubuudiyati calaa khalqihi ajmaciina uu yidhi allah waa midka u saaxiibkaa cibaadada in la caabudo midka u saaxiibkaa marka allah waa wasfi dhinac marka laga fiiriyo waana calam dhinac marka laga fiiriyo asmaada alloo dhamaana sidaas qur-aanka asmaadiisu waa saas alqur'aan haddii la yidhaha waa calam oo qur-aanka wuxuu tusayaa kalaamkii allah ee nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu calay wasalam waana wasfi oo wuxuu tusayaa macno waa maqruu mid la akriyo haddii la yidhahdo alkitaab kitaabka alle wuxuu tusayaa calam oo kalaamka alle nebi maxamed lagu soo dejiye weye kitaabka waana wasfiyo macnuu tusayaa waa maktuubo waa la qoraa marka asmaada allah iyo asmaada qur-aankuba waa nuucaas makhluuqa laba shay marka laga reebo inta kale asmaadoodu macno male aclaamta laakiin laba shay asmaadoodu waana aclaam waana awsaaf oo macnay leeyihiin labadaas waxay yihiin nabiga magacyaalkiisa sala allahu calayh wasalam nabiga magacyaalkiisu waa aclaam oo muxamed markalena waa magac calam ah oo magacii nabiga wey sala allahu calayh wasalam waana wasfi oo macnuu leeyahay muxamadun waa mid in badan la mahdiyo wanaag fara badan uu la yimid markaasaa wax badan la mahdiya axmed haddii la yidhaha waa axmed bulxaamidiin inta ilaahay mahdida midka u mahdin badan asmaadiisoo dhan macaaniyeli qiyaamaha magacyaalkiisu waa fara badan yihiin dhammaan macaaniyeley hadii la yidhaha yowm tanaad waa maalinka laysku dhawaaqayo yowm lxashri haddii la yidhaah waa maalinka addoommada laysku keenayo macnu leeye marka labadan makhluuqa ka mid ah asmaadoodu waana aclaam waana awsaaf allah asmaadiisa iyo qur-aanka asmaadiisana waana aclaam waana awsaaf afartaas marka laga reebo dhammaan inta kale aclaamtoodu macno male isimka calamka macno male inta kale oo qofkan waxaa dhici karta asagoo weligiis wanaag lagu mahdiya la imaan muxamed a la yskaga magacaaba qofkan asagoo weligiis ilaahay caabudina cabdullaahi la yska yidhaahda macno male magac macna wax macnaa male aclaamta kale taasay uga duwan yihiin marka allah waa calam waxa weeyaan ilaaha laga keenay waa dululuuhiya waa midka in la caabudo u saaxiibka oo ehelka u ah bismi illaah allah magiciisa ayaan ku bilaabanaa oo in abtadi lagu tacallujiyo iyo ficil dambe in loo soo qadarayla bism illaah allah magiciisaan aqra'u kitaabka ku aqraa taasaana fiican in ficil gadaal laga soo qadaro lagu tacawujiyo laba faa'iidaa ku jirto faa'iidada koobaad waxay tahay horta magaca alle in waxa ugu horaya lagu dhawaaqa noqdaan atabarug bilbadaa'ati bismi illaah si loo barakaysto magaca alle in lagu bilowdo ta labaadna liifaadati alxasri xasriyuu faa'iidaynaa xasri maxaa yeele lianna taqdiima maa xaquhu taakhiir yufiidu alxasra shay in la gabaal mariyo ay ahayd haddii hore lasoo mariyo wuxuu faa'iideeyaa xasri macmuulka iyo caamilkana macmuulkaa gadaal lahaa dii marka macmuulkii la hormariyey xasriyuu faa'iideynaya xasriga macnihiisu wuxuu yahay bismi illaah magaca ilaahay oo kaliya wax kale maya aan aqra'u ku akrina aan aktubu ku qora aan ualifu ku alifa cid kale kaalmaysama ba'dana waa isticaana magacaas alle oo kaliyahaan kaalmaysaa wax kale kaalmaysama ka macnahaas weynuu keenaya allaha alraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan alraxmaan waa ismun min asmaa illaah waa magac magacyaalka ilaahay ka mid a almukhtasati billaah waana magacyaalka ilaahay u gaarka ee aan cid kale lagu magacaabin waxaa jira magacyaal allah leeyaho makhluuq lagu tilmaamay sida raxiim oo kale sida raxiim oo kale raxiim nabiga ilaahay ku tilmaamay لqad jaaءكم رasuل min أنfusiكم عaزيiز عalayhi ma canidتm xariiص عalayكم bالmؤminiina رa'uuف رaحيim ra'uuf iyo raحيim allah wuu isku tilmaam nabigana waa lagu tilmaamo laakiin الرaحmaan allah cid aan ahayn laguma tilmaamo markaas naada allah oo u khaaska ilaahay ayuu ka mid yahay oon cid kale lagu tilmaamin macnihiisa laba dariiqay ahlucilmigu maraan ahlucilmiga gabal waxay ka dhigaan sifa ficliya araxmaanta alraxiimna sifa ficliya markaas macnuhu wuxuu noqonaa allaha alraxmaani naxariista caamka naxariista oo naxariistiisa waa mid guud oo addoommadoo dhan gaarta gaalku waa haystaa raxmad ilahay u haystaa caafimaadka iyo risqiga nicawda nicamka ilaahay lama koobi karo nicam ilaahay u haystaa muslimkuna nicam ilaahay u haystaa xayawaanaadka kale nicam allay haystaan marka naxariis caam ah oo guud ayaa allah naxariistaa alraxiimi naxariis gaara allaha naxariista oo mu'miniinta naxariis gaara u naxariista fi dunya waalaakhira adduunku naxariis gaara u naxariistaa iimaanka uu waafajiyey nusrada uu u gargaaro iyo xifdiga aakhiro naxariis gaaruu naxariistaa jannadiisa inuu geliyo oo uu cadaabkiisa ka badbaadiyo marka labadiiba markaa sifa ficliyan ka dhigna dariiqada kale waxay tahay waana sida uu yidhi calaamata ibnulqayim badaa'iculfawaa'idka qofka hadduu u fiirsado meelaha ay ku soo aroortay arraxmaan qur-aanka wuxuu ogaanayaa sifa daatiya inay tahay sifa daatiya inay tahay oo taasna macnaheedu waxa weeye in la yidhahdo alraxmaan allaha asagu ku tilmaama naxariis ballaaran waa sifo daati oo daatadiisu ku tilmaaman tahay allaha alraxmaani naxariista waasaca ku tilmaaman waa midda shaarixa uu maray sheek maxamed bin saalix alcuthaymiin macnahaasuba ku gaabsaday faaraxmaan duraxmati lwaasica allaha u saaxiibka naxariista ballaaran oo ku sifaysan macnahaasuma alraxiim ayada sifatu lficila laga dhigin mar walba sifa ficliya weeye allaha alraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mid sida rabbiga yidhi yucadibu man yashaa wa yarxamu man yashaa ciduu doono alla cadaaba ciduu doonona wau naxariistaa ka alraxiimna waxa weeye almuusil raxmatahu ilaa man yashaa min khalqih ilaah waa midka naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono oo khalqigiisa ka mid ah ama min cibaadii addoommadiisa ka mid marka bisinkana intaas yartaa ayaan uga gaabsanaynaa iclam ogow raximaka allaah allaha ku naxariistee annahu shaniye yejidu waxaa waajib ku ah calaynaa korkeenna tacallumu arbaci masaa'ila masalooyin afara la barashadood iclam ogow raximaka allaah allaha ku naxariistee annahu shaniye yejibu calaynaa korkeenna waxaa waajib ku ah tacalumu arbaci masaa'ila masalooyin afarah la barashadood shiika kitaabkiisiyuu gudagalay kitaabkana ciwaankiisu wuxuu ahaa saddexda asal ee qabriga laysku weydiiyo laba meelooduu marka ku keenaa saddexda asal afartan mas'alo ee ugu horeyda afartan mas'alo ee ugu horeyda wuu ku keenayaa oo masalada ugu horeydaaba waa saddexdaas saddexda qabriga laysku weydiiyo allah nabiga iyo diinta mar kale uu saddex muqadimo inta ka hormariyo uu haddana gadaalka keeni doonaa saddex muqadimoo kale uu ka hormarinaaho kow marka afartan mas'alo oo khulaaso diinkoo dhan uu soo khulaasaynayo ahw sharxi oo afar masalaa waajib uu leeyahay markaasuu sharxi kadib uu leeyahay saddex kalaa waajiba ilaa masaa'ilka diintu waa badan yihiin kadib wuxuu ka hadlayaa fii bayaani millati ibraahim nebi ibraahim oo allah uu nebi maxamed amray inuu ku daydo nebi maxameda alla wuxuu amray ibraahim ku dayo an ittabic millata ibraahim annagana ilaahana amroo yidhi dayasha in kugu sugan ibraahim iyo dadkii raacay mar haddii in lagu daydo ay tahay waa in dariiqiisu cad yahay millatu ibraahiimu caddayna ilaa ilaaha nagu addoonsada in la raacee kadib markuu saddexdaas ka hadlo afar masalo mar ka hadlin saddexuu ka hadlin millatu ibraahiimu caddayn kadibuu ku soo laaban saddexda qabriga laysku weydiiyo markaasuu si aad u ballaaran u faafaahina aad u ballaaran ayuu u faafaahina wuxuu yihi shiiku iclam ogow alfaada sidaasa waxaa la adeegsadaa arrimaha muhiimkaa marka la rabo in laga hadlo oo aad doonaydo qofka aad la hadlayda inaan warku ka gudbin ee asagoo dareenkiisu soo jeedo aad la hadasho si fawaa'idka loo sheegaysa uga gudbin shiiqana aad u adeegsada alfaadahaas kutubtiisana way ku badantaha iclam raximaka allah cilmi marka u yeelo wey cilmi maxaa la yidhaahdaa sidaa shaarixbaa u idin dhigayo cilmi waxaa la yidhaahdaa idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman waa shayga in loo garto sida uu yahay shayga inuu siduu yahay loo garto sidaasaa la yidhaahdaa garashadaasna ay go-an tahay oo aan shaki geli karin garasho go-an oo aan shaki geli karin waxaa jira jahli basiid ah wax la yidhahda jahli basiida waxuu yahay shayga mana garanaysid mana garanaydi maxaa lagu yidhi arkaanulislaam tiri kaasaa tiri garan maayo hala ii sheego waa jahli laakiin waa jahli fudud jahli kayr male waa dhib laakiin waa jahli fudud waxaa la yidhaha jahli fudud shayga inaadan garaynba cadam litraag mana garanaydi waxaa jira jahli bas jahli murakaba jahli murakab waxaa la yidhahdaa shayga garanaydid ismana ogid inaadan oqoon si qaldanaad u haysataa markaasaa leeda shaygan wa adka waxaa la weydiiyey arkaanulislaam tiri aad tihi markaasaa tihi cala alkhabiiri saqat walle qofka ehelka u ahaayaad weydiida iga dhegayso udxiyada mawliidka huska shicali maayo waa maxay waxaad tirinaysa war waxaas arkaanti maaha waxaad isku dartay xaq iyo baatil oo aan arkaantii ka mid ahayn kulligii inta tireeda hal mid arkaanta ugama jiro udxiya waa xaq waa wax jira iyo ciido laakiin arkaanta kuma jiro mawlidna waaba bidcaduda ad la timi xuska shicali maayana adaaba yaqaanba meeshaan soomaaliya laga yaqaan adduunka xataa wax ka warhaya lama og inaad samaydo qaabkaad u samaydaa wax lagaa weydiin doona marka kaasoo kale waxa la yaha jaahil murakaba inuu yaqaano isku haystaa mana yaqaan waa nuuca ugu dhib badan jahilta wamaa tadri bianaka jaahilun waman lii bian tadriya bianaka laa tadri shaacira wuxuu yidhi jaahilaa tahay yidhi ismana ogin inaad jaahil tahay allow yaa ii kaa garansiiya inaad jaahil tahay allow yaa halkaas kaliya ii kaa keena jaahil inaad tahay haddaad ii ogaanha kaliya wax waa lagu barya laakiin haddaadanba is ogaynba inaad jaahil tahay hadda miyaa wax ku bari kara marka cilmigu waa shay go-an waxaa jira wahmi wahmi wax la idhaha shaygaa saas amuu yahay una maray mamaaba ahaana aad leeda wahmiga laidhaha waxaa jira shaki shaygaama sidaan amuu yahay mise waa sidaan labadaba waa dhici karta shakiyaa laidhaha waxaa jira danni dani waxaa la idhahdaa shaygaa sidaasu iila badan yahy waxaana ka cabsa inuu nuucaas kale yahy inuu kuula badan yahy waxaasoo dhan caqiidada waxba kama taraan ina danna laa yuqim min alxaqi shaya caqiidada waxaasoo dhan waxba kama anfacayaan waxaa lagaa rabaa cilmi jaazim ah inay arrintu meel kaaga go-an tahay xaqa siduu yahay aada u garato shakina uusan kaaga jibin iyo taradud iclam ogow raximakallah ilaahay ha kuu naxariisto wax alla waxaad wanaag doonayda allaha kuu soo xasriyo allaha ku siiyo wax alla waxaad dhibaato ka cabsayda allaha kaa nabadgeliyo dembigaagii hore allaha dhaafo hadda kadib allaha ku ilaaliyo khayrka allaha ku waafajiyo macaanidoodu waa saas raximakallah kelmaddaas waxayna tusaydaa shiiqa cinaayadiisa iyo shafaqadiisa dadka uu la hadlayo inuu yahay mid kayrka la jecel mid u naxariisanaya mid wanaag la doonaya waana dariiqadii nabiyaalka dariiqadii nabiyaalka iyo dadka raacay asaas ahaa nabiyaalka fiiri dadkooda iyagoo caayayaan ole waa tuugo waa saxaro waa majnuuniin waa kadaabiin ayagoo caayaya ay waxay dhihi jireen yaa qawm icbudullah maa lakum ilaahin hayru tolkeeyo allah caabuda axad kaloo cibaado mudan ma jireen la caytami maayaan si kasta ay caayaan inaa lanaraka fi dalaali mubiin waxay leeyihin walle waa dalaal aad ku suganta saasaan kaa aaminsana marka nabigu lacaytan wuxuu le dalaal kuma sugni ee allahay soo diran rasuulkiisii ah buu leeyay marka waa dariiqadii nabiyaalka waana dariiqa naajixa ah ee nusrada ilaahay lagu helo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaah wuxuu sheegay hadduu ad adkaa lahaa dadku inaysan ka qaateen xaqay ka carari lahaayeen waa nebi maxamed oon asagu qaldamayn oo qayr waxaan ahayn aan sheegin hadduu aday keliya ku dari lahaa wanaagga waa laga kala tegi lah walow kunta fadan haliida alqalbi lam faduu min xawlik dad ahaalahayd mid qallafsan dabeecad adadag dadku waa kaa kala tegi lahay waa nebi maxamed sala allahu alay slm ka warran adoon nabi ahayn oo qaladkaagu badan yahay oo jahligaagu badan yahay haddaad unfi ku darsato waatan maxaa iga jira aniga waa u sheegaya khalaas maa calaya ila albala aniga gaarsiin kaliya layga raba nacam maa calayka ila albalaa waa rumo waxaan gaarsiinahayn lagaama rabo laakiin gaarsiinta lagaa rabo waa tee gaarsiinta lagaa rabo kugu waajibkaa waa mid dariiqadii nabiyaalka waafaqsan oo rifqi iyo raxmadu ka muuqato rifqi iyo raxmadu ay ka muuqato siduu nabigi nasuuban uu yidhi sala allahu calayh wasalam in allaha rafiiqun